shacabka oombatiya raadiyo baydhabo baabshaykiima ee walbilaariyey bilad i baadii dhatiyo barti adaroogd dooshay bayaanga burug i baragmadle bulshoy ogaa
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal hamiin faylaha ka dhowaada qodobada warkaan hamiinamoonku doorkaroon ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystayaal imtixaanaadkii shahaadiga dugsiga sare oo si rasmiyan ka bilowday baydhabo iyo gobollada dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo warqadiha aqoonsiga guddoomiye danjiraha cusub ee dalka indiya al-shabaab oo sii kordhiya hayta tirada weeraradii kajaysadaasa qaybo ku mida waddanka kenya iyo dowladda jabuuti oo dhowaaytay heshiiskii khamiistii wada deera madaxda soomaalida qodobada kale dhegaystayaal weliba ku mid ahaa dufcaddii toddobaad ee ciidanka gorgor soomaaliya oo tababarlaankiir waddanka turkiga maamul goboleedka puntland oo xaqiijiyay intay dileen sarkaal ku tirsan dagaalamayaasha daacisha wasiir ku tirsan maamul goboleedka galmudug oo xilka qaadisla ka sameeya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku codsaday beela caalamka intii uu ku qayb qaadan doorashada soomaaliya akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibankudoor korona dowladda sacuudiga oo bedeli astaantii gaalada diiday intii ogalan masjidka madiina iyo bakistaan oo qaadacday bakistaan oo qaada hayta tallaabo ku dhan ee madaxa amniga qaranka ee afghanistan hamiin fayle dhegaystayaal si kasta isniin inaga haytan idaacadda maqalsha ee siinderaha iyo weliba waa hamiinimo sabta oo taariikhda milaadiga weliba ee ka beegantaa labaatii sagaalka bili shanaad sanadka lamaada kun labaatiiyo kowka intaasi welibahna qodobadii warkaan hamiine munqidoor koroonaya haddana ka dhowaada dhugunsadayaal warkii hamiinimo oo faahfaahsan hamiin fayle dhegaystayaal meel kasta isin rogdayinsi kasta idaacadda maqlashaya siindeerahaya magaalada baydhabo xarunta gobolka baay iyo qeybo ku mid ee gobolada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba si rasmiyan ka bilowday imtixaanaadkii shahaadiga dugsi sare oo simadaysan wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya aan qaadahayta imtixaanaadka shahaadiga weliba geekan fadheetay inku badan afarti ila mukun arday oo hawshal jeeda deegaanada soomaalida weliba si rasmiya baydhabo imtixaanaadkaasi inkudaha furay kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waana guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka maamulka oo weheliyo wasiirka waxbarashada koonfur galbeed iyo qaar ku mid a xubnaha maamulka kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed waana guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka maamulka shamse maxamed yarow ee weliba la dardaarantay ardayda geeka imtixaanaadka shahaadiga wasaaradda qaadahayta la dardaarantay had guud iyo mid gaarba waxay u sugnaatay allah subxaana wa tacaala oo noo suurageliyey maanta inaan isugu imaanno maalinkii koowaad uu noo bilaabanayay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasallada labiyo tobnaad ma haddaas ilaahayaa iska leh waxaan rabaa halkaan inaan uga mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen sida uu uga jawaabay codsiga ooga yimid deegaanada koonfur galbeed oo ahaa oo ku aadanaa in deegaanada koonfur galbeed qaarkood aan lagu qaban jirin imtixaanka shahaadiga ah sidii loo gaarsiin lahaa uuna sidii ugu quruxda badneed uu ooga jawaabay إن شاء الله كود من سنة كان سنة كيس لجارسين دونه إن شاء الله بإذن الله الكريم حان كل ربع أنا أم هد علي وزارة ده وحبر الشدة فدرال كيو هير فدرال يو هير دولة قبلات بقى وإسكا كاشدي كانت سو ودا شقية ديارنت امتحان كشهادة جاها سنة كلا بكون يلا بعتن لا بكون كوي يلا بعتن وما أنت عن ميل والبو شنطة معمول قبلات يو قبل كبنادر سوماليا gobolladayada iyo degmooyinkeedaba si toos ah uu wakhtigan xaadirka annaga hadda aan joogno uu ooga bilowday marka waan idinkaga mahadcelinaynaa inkastoo sanadkan caqabado badan ay imaadeen waxbarashadii xoogaa yar gaabis ay gashay oo ayna u sabab ahayd cudurkii covid nteen oo saameeyey adduun weynahoo dhan xoogaa yar gaabis inuu ku dhacay ardayda aan rajaynayno insha allah haddana waxaan u rajaynaynaa inay guul ka gaaraan biidni illaahi kariim inaad ilaalisaan maxay ahayd toole aad xaq dhowrtaan tiimka bartakoolka iyo ilaaliyaasha maxay aheeto korjoogayaasha imtixaanka inaad ixtiraamtaan oo aad maxay aheetoole maxaa yeelay qalad yar adiga aad gashay aad ku weyn kartaa maxay aheetoole natiijadaadii ugu yaraan maxay aheeto shan iyo lix koonfur galbeeda insha allah imtixaankiina wuu naa daahfuran yahay dowladda jabuuti ayaa waxa ay so
wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya maxamed yuusuf xasan weliid yaa uu siina goobta kala hadalay ardayda dadaaran koobna andari runtii maanta waa maalin weyn oo maalmaha wanaagsan ee na soo maray ka mid ah xafladda tani maaha xafladdii koowaad labaad saddexaad afaraad maaha waa xafladdii toddobaad haddana way
hadduusan maanta amni jireen imtixaankan lama qaadeen laamaha amniga aad iyo aad baan ugu hambalyeenayaa sida ay amniga ugu qayb qaateen degmada baydhabo ama deegaanada koonfur galbeed oo dhan inay tahay amni oo mataqaanaa laisku halayn karo ayaan bulshaweynta soomaaliya u sheegaynaa waxaan dhihi lahaa keliya waxaan war ku soo koobayaa arrintii shaqaaqadii ka dhacday ceelasha biyaha oo ahayd mataqaanaa imtixaankii galaaska labiyo tobanaad aan la geenin waan wada hadalnay way noo dhammaatay daaswaay ah oo maanta imtixaankeennu noogu horgalay ardada ceelashana waxay ku gelayaan geheer insha allah mar dambena arrintaas inaysan dhicin ayaa nalaga ballan qaaday mas-uuliyiinta ugu waaweyn ee dowladda federaalk soomaaliya ardada imtixaanka fadhiisanaysa waxay ahaayeen laba kun iyo dhowr maantana shan kun ku dhowaad waaye waa staytka ugu arday badan steydyada federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya steytka ugu arday badan uguna baabulation badan waxa weye steytka koonfur galbeed soomaaliya weye leedahay ama haddii lagaa kansalo sidaa darteeda waxaan codsanaynaa in ardada nidaamka ay ilaaliyaan meel walba koonfur galbeed ay joogaan aan u mahad celinayaa madaxweyne cabdicasiis lafta gareen oo ka hergeliyey in imtixaankan uu ka hergelo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan wuxuu geeyey madaxweynaha degmooyinka marka iyo degmooyinka buurhaka wuxuu ku geeyey helikobter mahaddaasna ilaahay ka soko madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ayaa iska leh asaga ayaana hergeliyey
wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya sanad kasta weliba si rasmi an qaadasa imtixaanaad midaysan oo shahaadiya weliba mararka qaar dhicabashooyin sameeyan ardayda soomaaliyeed oo dhalileen qaabka wasaaradda walmaamul hayta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo warqadihii aqoonsiga ka gadoomiyey danjiraha cusub ee dowladda indiya faahfaahinta warkun waliban infiirey xasan aadan khayr xasan joker madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo warqadaha aqoonsiga ku gudoomiye danjiraha cusub ee dowladda hindiya verander kumar bawl yaa muujiyay dadaalada miradhalka ee dowladiiya gelidii xoojinta xiriirka iskaaladowka dalalka caalamka ee danwadaagta la-yin ee dalkaana danjira kumaar yeemayba uus hadeersiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhambaal iyo weliba salaamo unkuwadii madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka hindiya maybana uuse tilmaamay ini uuse ka shaqeey doono xoojinta xiriirka lamaada dal iyo weliba sidii liin amba qaada lahaaye iskaalado kusoo jireenka haaya oo aan dhexay lamada shacaba danjiraha yamayba dowladda iyo weliba shacabka soomaaliyeed unkuma hadnaqay hadhawaayo ka faylahaay lakagaabelay usoon natiijo fayla kumuujiye kobcinta iskaashiga lamada dal dhexeeya sida walbarashada caafimaadka ganacsiga iyo weliba iska socodka madaxweyne farmaajo iyo mayba isla wadaagay danjiraha dowlada hindiya horumarka muuqda ee dowlada iyo weliba shacabka soomaaliyeed iyo ku tallaabsadeen muddadii laha dhaafay gaar ahaan diban habeynta laamaha ammaanka dhaqaalaha diin cafinta dibandhisowka ciidamada hoojinta dimuquraadiyada la dagaalanka argagixisada iyo weliba musuq maasaga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo mayba danjiraha usub us-ankahaanbaliyey hilkaling magacaaway us-oona xaqiijiyey inay isu kula kulamo doonaan shacabka iyo weliba dowlada soomaaliyeed la shaqeyn iyo weliba hadhowaayow maanta ay taariikhdu tahay sagaal iyo labaatanka bisha may sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay safiirka cusub ee jamhuuriyadda hindiya u fadhihi doonaa dalkeenna mudane doctor fylander comar boll danjiraha cusub waxa uu ugu horeynba madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaadhsiiyey dhambaal iyo salaan uu ka waday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalkiisa waxaa sidoo kale uu ka mahadnaqay soo dhoweynta diiran ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay u muujiyeen waxa uu soo bandhigay qorshayaasha uu ku horumarinayo xidhiidhka diblomaasiyadeed ee labada dal gaar ahaanna waxa uu safiirku hoosta ka xariiqay xidhiidhka ganacsi ee labada dal iyo maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo
weli dhegaystayaal warkii iyo la dareertaan toddobaadkii laha dhaafay al-shabaab weliba weerar badan iyo ku fuliday gudaha waqooyi bari ee kenya tan iyo bilowgii sanadkun weliba saa isdaba joogayaan sheegdayn howlgalladii aan ku fuliday gudaha kenya warbixin usa daabacay jariiradda laka magacaabo longword journal weliba laka sheegay in weerarkii sanadkun iyo haayaan haano eedan sareeyay oo laku fuliyay gudaha waddankaas bilimey ee sanadkun dhammaadshee laha ku bilaabo labaatii kowdii mey saddex sarkaal oo ku tirsan ciidamada baliista kenya weliba laka dilay qarax miino oo la adeegsaday oo kadhiyay gobolka mandheera al-shabaab weliba ay sheegday saasaato intiioo dilan ilaa tom iyo saddex askari oo ku tirsan ciidamada kenya kureed markiyo fuliyan weerar gaadme waana ku fuliyan gobolka mandheera tumi lama kumidee weliba laka dilay qarax oo ka jaran saraakiil booliise saaslamadan isla saraakiil booliis la toogday kureed tumiyo siyeed kimaaj ankiaraan ankiaraan siyeed as siyeed kumida askarta kenya weliba laka dilay qarax miina iyo weeraro gaadme oy fuleen dagaalamayaasha al-shabaab waana ku fuleen gobolka laamo saasayna weliba laka eray warbixinta wargeyska weerarka kudib ciidamada difaaca kenya weliba howlgal baleerinyo ka bilaabana gudaha wadanka kaymaha boni oo saldhig muhiiman ah dagaalamayaasha al-shabaab gaar ahaan laamo saaslimada mey tumiyo lamaad mey tumi lamadii sada kumida ciidamada baliista kenya weliba laka dilay weerar gaadme oo laku fuliyay shirkadda taleefanada ee safaricom mandera weliba la sheegay in al-shabaab yo fadaan qorshaha inti weerar kale iyo kusii baahan laakiin weerarkaasay meelo ka ekaayeen al-shabaab muddo dheer weliba yo ka howlanayna in kenya iyo qeybo kumida la wareegan laakiin howlgallada inkada dambeeya weliba kuweena kureed markii kureed markii la sheegay in al-shabaab qeybo kumida oo muhiima magaalooyinkaasay la wareegtay howlgalladii weliba inta badan ku dheena gobollada waqooyi bari ee mandheera gaar ahaan wajeer gaarisa laamu iyo tano river sanadkii laha dhaafay lamaada kun tomiyo sagaalkii wargeyska laka magacaabo the standard ee kubo wadankaas weliba wariyey in inkiyaraan boqol qof oo kumada shaqaalaha dowladda gaar ahaan dhinaga ammaanka haan qaabilsan lalabar tilmaamaysaday miina waana miinooyinkaasi adeegsan dagaalamayaasha al-shabaab qiyaastay weerarada kudhow gudaha waqooyi bari ee kenya weliba sidoo kale muujaana in heerka awoodda kooxdaas iyo kusii baha ay ta qeybo kumidda waddankaas bilowgii sanadkun cali robow oo ay guddoomiyaha gobolka mandheera kenya weliba usa si run-een ka hadalay luminta gacankuhaynta magaalooyin muhiime oo ku tirsan waddankaas weliba erey al-shabaab weliba la wareegtay in ku badan konton boqolkiiba dhulkaana waqooyi bari ee kenya saasayna warbaahintan xaqeejiye isoo sii hadlaaye weliba is eray al-shabaab weliba hadda maamulahayte boqolkiiba lixdan mandheera una ma awoodna in deegaanadaasay unu al-shabaab ku saarniyeeri weliba isticmaalahayna awood dhaqaala iyo awood shakhsiyaad deegaanka kumide dhinaca kale al-shabaab welibayay sheegtay intii haysata awood gudaha caasimadda kenya yaa kasii weerarta sida warbaahinta qaar iyo ka tilmaameen laha ku bilaabo sanadkii labaada kun tomiyo sagaalkii weerarkii dhisitu weerarkaasi weliba fulay dagaalamo ku tir dagaalyahano ku tirsan al-shabaab al-shabaab weliba sidoo kale iyo awoodan waalatay intii weerarta saldhig muhiim oo kiyaala gudaha kenya saldhigaasi oo laka magacaabo mandabai weliba saldhigaasi laka dilay hal askari oo ku tirsan ciidamada maraykanka weliba saasahaata oo laka dilay lama kumida qandaraasla lama kumida qandaraaslayaalan dhaladi maraykanka weliba saasahaata oo xerada laku burburiyey diyaarada dowladda maraykanka ee lahayti weerarkii dhisito iyo sidoo kale weeraro badan iyo al-shabaab weliba ay ku fuliday waddanka kenya weerarkii inka dambeeyey gudaha kenya ee dhinaga al-shabaab iyo weliba muujiyey in xukuumadda nairobiya iyo ladaala dhacayta dhibaatooyin kale laakiin ininjihaysana intee la dagaalanta kooxda al-shabaab dowladda jabuuti welibay hadhowaytay heshiiskii khamiistii lahadhaafay iyo wada deeran hogaamiyaasha soomaalida faahfaahinta warkun waliban il wadaagay maxamed cabdiraxmaan cali yare dowladda jabuuti ayaa waxa ay soo dhaweysay heshiiskii khamiistii labaatan iyo toddobada bishan mey ee sanada laba kun labaatan iyo kow dowladda federaalk ee soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo saamireyda siyaasadda ee dalka ay gaareen kaasoo dhigayay in si madax bannaan oo daahfuran doorasho loogu qabto soomaaliya muddo lixdan cisho gudahood ah jabuuti ayaa ku dhiirigelisay dhammaan saamireyda siyaasadeed ee dalka inay si buuxda uga qayb qaataan heshiiskan lagu doonayo in looga gudbo xaalad kasta oo keeni karta xasilooni daro iyo amni daro soo wajahda dalka dowladda jabuuti waxa ay taageeraysaa hawsha ka socota dalka waxayna u rajeynaysaa dowladda soomaaliya xasilooni nabad iyo horumar buuxa qoraalkan oo kasoo baxay dowladda jabuuti ayaa lagu yidhi in badan ayay dowladda jabuuti ka dalbanaysay beesha caalamka inay si buuxda u wada taageeraan dadaalka ka socda soomaaliya
waa hagaag ciidan mahadsinye maxamed cabdiraxmaan oo faahfaahinta warkaasi hanin koobay sarkaal ku tirsan ciidamada militariga yaa towba saraakiil ku tirsan ciidamada militariga saraakiil ku tirsan ciidamada militariga turkiga weliba tababarhan gebagabeyna dhallinyaro soomaaliyeed oo lanqori intii oo ka biran ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidamada tababarka laanhiri weliba waa guutada gorgor oo tababar lanka qaadi wadankaas weliba tababarka laankirida xero laka magacaabo sparta ee ka dhiyaasa galbeedka dalkaas munaasabada gebagabada tababarka weliba goobjooghay in qaybsamaha safaaradda soomaaliya ee turkiga genaraal maxamed maxamuud xuseen garabey weliba madalaasey ka sheegay in saraakiishaasay tababarka lahaa siiyayin tababarka inka sareeya
runtii maanta waa maalin weyn oo maalmaha wanaagsan ee na soo maray ka mid ah xafladda tani maaha xafladdii koowaad labaad saddexaad afaraad maaha waa xafladdii toddobaad haddana way sii soconaysaa waxaa nasiib wanaag noo ah annagoo ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxdiisii iyo mas-uuliyiintii qarankanba inaanu mar walbaba dhegahaynu ay maqlayaan indhahaynuna ay arkayaan xiridda tababar ciidan khaas ah oo dhallinyaro ah oo jiilka dhallinyarada ee waddankeena laga soo xulo daafiisa kala duwan inay lixdii biloodba saddexdii biloodba halkan ay ku qaataan tababar khaas ah oo firqada danab ah tababarkaas oo loogu talagalay in
ciidamadan tababarka laha ka sii waddanka turkiga weliba la filahaya maalmaha hadareere in magaalada muqdisho caasimada soomaaliya reetankanaada waana ka biiraan ciidamadii kale ayuu lamidkahay tababarka laha kasii waddankaas ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya weliba ku codsaday beelo caalamka in laka garab siiyo dowladda dhexe doorashada dalkaha ka wajahan cabdirashiid ismaaciil abuukar ee faahfaahinta warkunin fiiriye ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa kulan la yeeshay madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed puntland jubbaland hirshabeelle galmudug iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wakiilada beesha caalamka u jooga soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa warbixin ka siiyey wakiilada beesha caalamka heshiiskii laga gaaray hanaanka doorashooyinka iyo sida ay dowladda federaalk soomaaliya uga go-an tahay qabsoomidda doorasho cadaalad ah oo dhinacyadu ay u siman yihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa uga mahadceliyey beesha caalamka taageerada iyo garab istaagga joogtada ah isagoona ka dalbaday in kaalintooda ay ka qaataan qabsoomidda doorashooyinka gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga intaba afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimu ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey qodobada laga wada hadlay shirka maanta uu shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa ka qayb galay madaxdii shirka ka qayb gashay ee ay ugu horeeyaan madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka oo dhan ee soomaaliya jooga runtii waxaa aad looga hadlay marka ugu horreysa ay beesha caalamku ay hambaliyeysay heshiiskii la gaaray iyo guud ahaan natiijadii ka soo baxday shirkii khamiistii ee dhammaaday ee madaxdu halkan ay ku lahaayeen muddadii toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu sheegay inay hadda diyaar u yihiin iyagoo muwaafaqa inay bilaabayaan hirgelintii heshiiska islamarkaana ay kulamo joogta ay yeelan doonaan ayna ka go'an tahay sidii dalka doorasho dhaqsiya loogu qabsan lahaa waxa uu ka codsaday dhinacooda caalamka in ay garab istaag sameeyaan oo dhinaca dhaqaale iyo farsamo dhinac kastaba ay garab ka siiyaan sidii heshiiskaas loo hirgeli lahaa wakiilada beesha caalamka iyo madaxdii kale halka ka hadashayba madaxduna waxay ayideen oo ay ka hadleen sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada oo dhan hadalkii ra-iisul wasaaraha iyagoo sheegay in ay laga maarmaan tahay taageerada beesha caalamka wakiiladii beesha caalamka ee hadlay oo ugu horeeya wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya ambassador iswan waxay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan geedi socodka waxa uu sheegay in horeyba ay u qorsheeyeen in qiyaastii ilaa shan iyo toban milyan oo doolar ay ugu talagaleen lacagta doorashada laakiin haaf ka mida ama qayb ka mida ilaa toddoba milyan xitaa horey ay diyaar u ahayd haddana la doonayo in hawshaas la bilaabo marka way sii socon doonaan dhammaantoodna waxaa la isku raacay in doorashadii la dardargeliyo oo ay ugu horreyso qodobadii ugu horreeyey ee la doonayay in la qaato ay ka mid ahayd guddiyadii la magacaabayey ee dhammaystirkoodii oo ra-iisul wasaaruhu muddo gaaban ma maalmo gudahood uu ku xallinayo sidoo kale wakiilada beesha caalamka u jooga soomaaliya ayaa bogaadiyey heshiiskii uu hormuudka ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee khamiistii laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka iyagoona dhankooda ballan qaaday sida ay uga go-an tahay taageerada dhaqangelinta heshiiska doorashooyinka ee la saxiixay
ciidan mahadsan cabdirashiid anteena oo faahfaahinta warkaasay haneen koobay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug waana kusimaha madaxweynaha maamulkaas cali daahir ciid iyo wareegtaha kubadda xafiis iyo weliba xilka qaadis lakasamey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug cabdi maxamed jaamac waayeel warqadaha kubadda xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maamulka weliba laka sababay in wasiirka gududu waaye shaqooyinkiinla egmadi saas haatowna colaadku huryaay deegaano ku tirsan maamulka xilka qaadista wasiirka arrimaha gudaha iyo weliba yokoesa kureed markii wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan wasiirka uuse magacaabay golihii deegaanka degmada balanbale ee gobolka galgaduud meylo warkaasi dhegeystayalaysan kula dareertan weliba waa hamiinamaadun idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka bannaanka mas-uuliyiinta sacuudi arabiya weliba yo beddelana astaantii ka qoranayti muslimiinta keliya oon dhikanta jidka galow masjidka barakaysan ee nebigan moxamed sala allahu calayhi wasalam ee magaalada madiina laka bedeli astaan astaankala taasay oo hayti waddadaas keliya weliba lankatargala intii oo galan dadka muslimiinta oo masjidkaasan dareera muuqaal laka baahiye baraha bulshada weliba muujiyaay in waddadaasay lakufujiya astaantii kadheganayti oo hadda lakadhejiya astaan magaasha leerow aagga xaramka olonlijeeda ee dhinaga iyo xaramka ilaa hadda macad sababta dowladda sacuudiga yanqaadi tallaabadaasay manajarta wal rasmi oo kubahi dowladda oo kurumaysado karo oo la rumaysado karo laakiin tan welibay dhiirigeliyaase in gaalada xitaa iyo galo koran waddadaasay oo laka manuuci mar hor qaar kummadda muwaadiniinta sacuudiga welibayo amaanana tallaabadaas welibayo ka tilmaamanaa in lala qaadi tallaabadii dimuqraadiyadda laakiin dad badan oo muslimiinah oo kusugan waddankaas iyo caalamka iyo ku dharafi arrintaasay dowladda sacuudiga ee samayti markii nagata magaalada madiina waa markii nagata markii nagata magaalada madiina gaalada seedo koran laakiin weliba nuuc ku haytay intii oo galan jidkaasay oo galow masjidka barakaysan ee nebiga waana e masjidka lamaad ee adka barakaysan adduunyada laakiin tallaabada dowladda sacuudiga qaadi welibay kula kulantay eedeyn badan oo dalalka caalamka niisho ah warkii dhagun sidayaal isan kula dareertan hamiinamaadun raadiyo baydhaban taninkeegiye antana ku kulmaan war kun warlamada ammaano allah